asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qaybta afraad ee barnaamijyada tixanaha ee dib u soo kabashada ceelbuur waxay ku saabsan tahay dhagaxa laga qoro burjikada iyo qaabka loo farsameeyo kaasoo dalka iyo dibadda loo qaado weriye cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali ayaa booqday mid ka mida goobaha dhagaxa lagu qoro si uu ugu korgalo hawsha halkaasi ka socota kadibna barnaamijkan ayuu ka diyaariyey hirdawweyn amxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye balgalooy collownaye haddaad cada ku taagnaato ceel la helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkayaa cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartaan haddaan ciddu kula nuucsan cirifkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen qof walboo caalamka jooga oo haba yaraatee wax macluumaad ah ka heysta magaalada ceelbuur waxa uu ogyahay in ay caan ku tahay dhagaxa yaro jilacsan ee laga qoro burjikada dabqaadka feerada jirka iyo waxyaabo kale halka reer baadiyuu dabka dhulka toos ugu shitaan dabeedna qaarkood dhagxaan caadi ah ay dhardhaar uga dhigaan badanaa reer magaalku waa ay ka duwan yihiin oo waxay isticmaalaan burjikada waxay u qaabeg tahay oo midna laga tix raacay xeere salley waxaa lagu shubaa dhuxul kadibna dab ayaa lagu shidaa dabeedna waxaa la dul saaraa weelka badarka shaaha hilibka iyo wixii la mid ah lagu karinayo markaaad ceelbuur joogto haddii aad maqasho jaamacadaha ayaan ka imid ama u socdaa ama qofkan wad oo jaamacadaha geey ha u malayn jaamacadihii duruusta diiniga ah amaba maadiga ah lagu qaadanayay waxaa loola jeedaa xarumaha waaweyn ee dhagaxa lagu qoro kuwaasoo ay joogaan rag dhagaxa qora kuwa iminka la barayo iyo kuwo kale oo dhagaxa ka sii ganacsada waa ereybixin maxalli ah amaba afguri ah oo dadka deegaanku isla yaqaanaan laakiinse ciddii meel kale ka timid in loo fasiray ay u baahan tahay xilli barqa ah ayaa gaari baraada ah oo aniga iyo koox kale aanu saarannahay ka dhaqaaqay gudaha magaalada si aan u gaarno jaamacadaha amaba xarumaha dhagaxa lagu qoro waxaa ila socda rag garwadani ah oo uu igu soo daray daaciga degmada oo kaalin weyn oo aan la ilaabi karin oo ku lahaa iskudubayridka bulshada ka qaybgelaysa barnaamijkan taxanaha ah ee ciwaankiisu uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur markii aanu gaarnay goobaha dhagaxa lagu qoro ayaan la sheekaystay qaar ka mid a ragga dhagaxa ka shaqaysta waxaanu joognaa magaalada ceelbuur gaar ahaan meel duleedka ah oo dhagaxa laga qodo qaar ka mid a ragga dhagaxa ka shaqeeya ayaa nala jooga waxaanu doonaya inaan warbixin ka samayno bal dhagaxa iyo balqaabka ay u qoraan nin ka mid ayaa nala jooga maxamed abuukar haya dhulka ayaa laga soo saaraa waxaa waaye godka waa la qodaa maxaa dhulka laga soo saaraa dhagaxa burjukada layidhaah ayaa laga soo saaraa waxaa waaye markii laga soo saaro dhagaxa godka waa la qodaa toosaa loo qodaa haddana hulaa loo sameeyaa dhagax masaaraa lagu guraa haddana kabacdi waa la qoraa waxaa waaye kabacdi ayuu tahriib tagaa u dhoofaa insha allah saas waaye markaasaa burjiko laga dhiga markaasaa burjiko laga dhiga haa waxaa burjiko laga dhigaa oo toos oo wax la isticmaali karo laga dhigaa burjiko la isticmaali karo laga dhigaa intaad halkan joogtaan mase asigoo qorin u dhiman yahaad qaadana meelahaasaa lagu qora asigoo dhamaystiran wax u dhinmayna la qaadaa oo qoran oo wax dambe oo farsamaha aysan u dhinnayn waa kaa farsamo dambe uma dhinno oon iibihayn uma dhinno waa kaa ma laga yaaba marka gaariga la saar xoogaa yar inuu jajabo
waa iska qadar alla waay marna waa sabatagaa marna waa maartahay waa jibgooda iska mar waa taas waaya marka hadda dhulkan aan kor taagannahay wax dhagax kama muuqdaan laakiin markaad qodaana ood maaragtay intaad qalab qaatan qodaan ka gadaal haddana dhagax baad ka daba tegaysaan miya dhagax ayaa laga daba tegaa soo sallaxan oo bidaara waa markaasaa rujeexa dhinaca loo raaca waa kaa markaasaa laga soo saaraa ilaa intee maaragtay isaga dhagaxa sii soconaya oo aad sii qodaysaa kolley daawdu siba mar waaye mar waa dhawaahe marna waa dheeraaha oo sacabsocyiilahaahe marna waa gaabaha waa dhowda adigu imise sanad dhagaxa qodays koo ilaatan sano
bal iga waran marka xagga nacfiga oo kale ma dhaqaala
dhaqaalihiisa oo kay waaye biil toos ayaa lagu haystaa waa kaa ciddahee maarata iyadoo macnaha cid xiflad ah lahoo wax farsamaysan oo iska gooni laakiin qotolyoon ayaa laga goobaa maalintii adiga nolol maalmeed wa waa ka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga magaca cabdiraxmaan cabdiraxmaan saaxiibkaaba maqlayso bal adiguna maxaad ku daraysaa arrinta dhagaxa qoritaankiisa iyo bal shaqada adaga laga marayo iyo joogiisa markaad ka waran dhagax horta midka la guraa mise midka la qoraa midka rajin midkaan jooga mid la faagaa waa la arkudaa haya kabacda in la gadahaa si fiican qorin laa gadahaa marka qaabka bal nooga sheekay looga shaqeeya shaqadan marka gebi ahaan gebi ahaan shaqadan godaa la qodaa godaa la qodaa marka koobaad si fiican marka godka la qodo waxaa waaye kabacdi dhagax ayaa lagu tagaa dhagax waa la jeexaa waa la bergelaa si fiican kabacdi banaanka la keenaa waa la arkudaa si fiican Waa- waa la alkuuda maxaad kala dhaca waa la arkudaa malaa la faagaa saan uu hadda u faagan baca ugu jiro si fiican kabacdina waa la gadaa oo ragaa gadaha maaha si fiican qofka ilaahay nagu barakeeyo meeshaas iska joognaa
dhibkiisu muxuu leegyahay ma hawl fududa ma hawl adaga ma fudo waxaa waaye mana fudo mana adko si fiican sifadna marban sifada lagu mana waa waa laga wayaa godka waa laga haadaa mana waxaa waaye meesha saad ugu aragta waa meesha nooga sheegay godadka qaar waxaa noola sheegay inay aada u dhaadheer yihiin dhibaato ma lagala kulmaa een, bal arrintaas nooga sheegay marmada waxaa la go- waxaa la qodaa dhowr beri laba beri beri berkii mar waxba si waa meesha daawda si u taallo waa dhowraa waxaa la qodaa laba beri wali waa hal beri oo qoraaga shaqaysa markaa ka hesho marba nuuc waa si kusoo qabasho waa godka suu yaal Een, ku fudud yahay godada waxaa noola sheegay eh, aada u dhaadheer oo maaragtay inta inta laga galo een, meel fog laga baxayo bal nooga sheegay
kula loo yeelaa oo rag xagga ka soo qoda xagga xagga ka soo qoday oo la- isu soo dhaco waayo hore looga baxaa oo marka hoos laga dhammaado dhagax hoos laga laayo laga tegaa meel walba ay magaalana qahe hooso dhul hooso tirar leh macnaha m- marka halkan baa laga gelayaa ilaa dhowr dhowr gudood isu soo dhacdo oo dhowr gu- dhowr tilaabo soo jirta saddex saddex tilaabo oo soo dhacdo waayo oo midba meel ka yimid hadaba meelkii midaha Haye, dhulka marka soo halis maahno inuu kugu- idinku dimo marka gudaha lagu jiro ma dhici karto waa dhici kartaa rag badan oo dhabarada ka jabsha hase waa haddaan tiir iskaga baxayn haddaan tiir iskaga yeela kuduma ilaa ka baxaa
tiirku waa maxay
tiir xudun waxaa waaye ciidda dhancelaa oo geed la soo gooyo lagel maya dhagaxa laga reebaa marka waa kaaniyo dhagaxa laga reebaa dhagax macnaha markaad qoraysidaa qayb tiira la reebaya tiir la reebaha dhagax laga jeexa waa meesha tiiroo xudunoo loo yeelo meeshii hal dhimbacaadoo kaleba tiir aa loo reebaa haddaadan reebin haddaan reebinoo dhulka dhan waa kugu goosaa marka waa kaa ka waran bal xagga nolosha iyo waxyaaba idinka soo gala noloshiisu waa wanaagsantanay baa la waaye noloshiisu wax dhiba male okay waaye Hadda- hadda waa joogi karnaa maanta aad baad maasan magacayga cabdi axmed faarax la yidhaah bal eh, maxaad ka wataa halkan waa waxaan guraa dhagaxa dubaarka oo burjikooyinka burjikadu waa saddex nooc waxaa waaye jakaako saddex ganood iyo foojar caadi Eh, nooga faalay bal saddexda nooc mid waa waxaa la yidhaha jakaako waxaa laga matelay midda kenyaatiga waxaa la gadaa labaatan doolar dubaarkeedana waxaa la gadaa een, shan doolar jubaarka asu muxuu yahay dubaarku waa mar intaan la qorin marka waa marka la soo guro markaas aad markii la qoro waa qorlinle oo waa qorantaa mar kalena waa dubaar si fiican marka saas daraaddeed marka saddexaad midubna waa foojar fajarku waa maxay?
waa mid afar ganood laho yar oo hore weliga soo jirto si fiican immisa- midna saddex ganood ay leedahay asu- ma- imisa lagaa marka tan midda eh, afarta ganood waxaa la gadaa eh, siddeed doolar sagaal doolar saddex ganood leydana saddex ganoodina waxaa la gadaa toban doolar
ka waran marka een, dadku siday u qaataan ilaa xaggee loo qaadaa qalabka ilaa waxaa loo qaadaa etoobiya xamar ilaa iyo maaragtay cadan ilaa meelo badanaa loo qaadaa ilaa dibadaha ilaa dibadaha kalea loo saaraa diyaarado Haye. misu aragteen marka inaad tihiin eh, warshad eh, adduunka intiisa badan meelo badan oo kamid a soomaaliya iyo meelo kale ba ku tiirsan yihiin maya laakiin waxaa nahay een, bulsho aan cid garab hayda la arag oo maaragtay een, oo taakulayda laakiin xoogsataa een, maamulkuna kor u naga ilaalishaa sidaas daraaddeed waxaan nahay niman xamaalataa xalaal qudataa marka sidaas daraaddeed waxaan iska nahay dhul- dadkaas dhul ku jira Eh, maxaa dhibaato qoritaanka marka dhagax la qoday ama godadka la gelayo eh, maxaa eh, la- la- maxaa lala kulmaa waa khasaarooyin badan mar waa dumaa mar biraa ku gooyihii mar bahalkii intaad qodaad ka weyhii shan god afar god inaad qodaa laga yaabaa had ka weydo ka koowaad inaad heshaa laga yaabaa waa iska calaf si fiican Eh, dad saaxiibadiinho ama ku dhinta ama ku dhaawacma ma jireen oo godad ku dumeen waa badan yihiin maasha allah waa badan yihiin wax badan oo kuwa dhaawacaha jira kuwa ku dhintaa jira kuwa la waayaa jira waa badan yihiin meeshan hadda meel banaan aad joogtaan waad ku dhiftoonaysaan maanta dhan waa la dadaalaya nacfi intee laga laga helaya waxaa laga yaabaa inaad helinba maalinkaas waxaa laga yaabaa inaad maalin toban doolar shaqeydo maalin shan doolar maalin soddon maalin labaatan maalin shan iyo toban maalinna aaba weydaba waa adduunkaaba sidaa adduunka Haa.
qoritaanka in qofka uu qalabkan qoro farsamada ee burjikada qoro barashadeeda ilaa intee ku qaadanaysaa qaabkan quruxda badan ee loo qoro wallaahi waa qof walba niyadii waxaa laga yaabaa qofkii maskax fudud inay ku qabarato asbuuc qof waxaa dad waxaa jira weligood joogay oonsan cabaran Eh, dad waxaa jooga hadda yimid eh, hore ka fahmay qof walba waxaa weye fahmadeeda Ee, qofka marka ninka farsamo yaqaanka ah oo oo maalintii oo si fiican u yaqaana maalintii imsax buu qori karaa
Eh, burjikada mise burjikada toban sideed eh, laba iyo toban nimba si waa si loo kala maarata daal badan yahay oo loo kala farfuduyo Haa.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga adoo cod kor u qaadaya ظاهر علي الطحف Ee, daahiru een, hadda waxaanu taagannahay meel ay burjikooyin yaalaan ee, yaa qoray burjikooyinka أنيقي
maasha allah een, aad bay u qurux badan yihiin هاي Een, iyo waran bal een, qaabka loo qoron ee, noo sharax أنيقي سيدح نوع واي إلى أفر نوع واي مالهاس شكاكadaas baasha la yidhaa iyo midaas caadiga iyo midda hoogaagana waaweyn si fiican noo saddexaas nooca loo kala qoraa maxay ku kala duwan yihiin marka waxay ku kala qof walba waxay qof walba dooqeed ay ay qaadee markii qoftu ay ganacsiga too inaga soo doontaa way dooq waan fahman laakiin maxay see u ka- u kala tayo badan yihiin Ah, hoogaa kala lacag badan yihiin oo waxba waa- waa lacag is dheer waaye tee u lacag badan adiga midaana jukaakada u lacag badan maxay kaga duwantaa kuwa kale kaga fiicantaa marka lacagta sababta keenaysa inay ka lacag badnaato maxay tahay xagga dhuxusha yaraanta wax yaroo dhuxulaa lagu ridaa Si fiican.
dhuxushay bay qaamihi si fiican saas darteed marka ay ugana lacag badan tahay ugana tayo badan tahay oo waa ka culusta si fiican waa ka marka dhuxusha ay beeqaaminaysa aawadeed amaba dhaqaalinaysa aawadeed badda adinkuna qarashka kordhisa qarashka u kordhino meeshaas maxaa keena marka ama sababay inay dhuxusha ee, beeqaamiso godka loo samayhayo dhuxusha lagu shubaayaa yar si fiican maas aada loo yeray saas darteeda ay uga qiimo badan tahay dhagaxa kale Ee, kuwa kale maxaa faa'iidaha iyada dheryihiin marka marka dhuxul badan ileen maadaama ay ay maaragtay sheegaan iyagu een, isticmaalayaan ama lagu isticmaalayo xoogaa dadka danyarta ahaa gadaha iyo kuwaas oo ka lacag yar yihiin marka xoogaa dhuxusheeduna waa badan tahay si fiican waana ka fududahay oo dadkaas xoogaa dan la yidhaahaa iibsahay si fiican dadka xoogaa jeefka roonuna kuwa lacagta badan iibsahaya si fiican marka saas darteedan ugu kala qornay oon ugu kala nadaamin Een, waayahay ee, bal adigu ilaa imse sanad qoraysay ee, dhagax adiga waxaan qorayay adiga siddeetan iyo shantii aan aan bilaaba Ahe, Ee, waqti aad u badan ee, dadka aad u badan waaye ee, Eh, siddeetan iyo shantii aan bilaabay kabacdii waa waa waday waa wada Eh, qiyaastii waa soddon iyo toddoba sano saddex iyo toban sano meelahaas waaye maxaad ka qabsata marka maxaad ka dheeftayo inaad un ku- ku noolaato mahna maxaad maxaa- maxaad ka qabsata adiga caruur waa ka koriyey Kow.
Ah, daruuriyaadka maan hadda wax kaloo iska xamaalay u badan yihiin hadda wax dad dad wax la- xoolo badan meel ka dhigay ma jiraan dadka dhamma wuxuu daruuriya ku xiran yihiinoo xamaali usoo dhigaay ay usoo dhuraaya oo m- wixii maanta uu shaqeey horaa laga qaadaya.
horaa dabka laga saara wax gurye iyo wax miyaad ka dhisat adiga wax macnada oo- oo shaq- shaqsi guriga kala dhis dhista waa jiraa Eh, anu waa ka dhisa guriga ka dhis Ay, guri baad ka dhisat Eh, haa guriga ka dhis oo xaggee kugu yaal halgaras algarso kugu yaal Mhm.
maasha allah een, ilmana waad ka korsatay oo waad ku soo moodaa Ahe.
Een, allah ku barakeeyo Een, marka bal ka waran dadka ka shaqeeya oo dhagaxan ka xamaash ceelbuur maxaad ku qiyaasa tiraaha Adiga waxaan ku qoraa- qiyaasaa saddex boqol oo qof oo meelahaas marka isku darkooda isku dargo dhammaan
Wa- waxaa laydinku eedeeyaa in magaalada ceelbuur maciishadooda xooga yar way ka kulushahay magaalooyinka kale ay jaarka yihiin marka waxaa laydinku eedeeyaa inaad lacag badan inta soo qaadataan aan lacagtoodan xisaabsanayn maaragtay ee shaaga suuqa aad soo gelaysaanoo magaalada sicir bararka xooga yar adinku aad sabab u tihiin
meesha horta meel shaqaalo waaye meel macnaha eh, wax laga soo saaro waaye laakiin markii loo fiiriyo xagga tayada lacag saasa male oo waxa uu soo saaro qofku inaan waxba soo hara ama dayn lagu yeesha laga yaabo marka dhaqaale hadda muuqda male waa wax dhelo daruuriyo xamaale dhaqaale la tilmaami karo hadda muuqdo la yiraahdo dadkaas waa ku sixir barari karaan magaalada lacag boqol aqliya haysta kama muuqato marka dayahaan loo fiiriyo haddii aad maaragtay taxadirtaan oo aad xoolaha qofku ina cuno ina meel uu dhigto ma kula tahay in xoolo uga soo bixi karaa ninka oo markuu shan sano lix sano shaqeeyo lacag kaloo ku shaqaysan karo tan isaga dayi karo oo dhagaxan iyo xamaariga isaga dayi karo ma ka soo saari karaya Waa dad dad ka soo saar xoolahaas waa jira dad shaqsiyaad oon saas u badnayn laakiin majority ahaan dad ka badan markii la fiiriyo waxba kama dhiga laakiin shaqsiyadaasi wax ka tabcada waa jira oo oo inta wax ka tabcada ka tegi shakhsiyaada jira marka een xoogaa yara ka tacbir waxda inta ka tabcaday isaga tegi oo xoogaa ganacsi waaweyn gala ganacsi waaweyn galo meel usii gudbi Ee, kuwaas marka ma la oran karaa een, tusaale idin yihiin haddaad dadaashaan ood xoogaa baaqansataan oo meel dhigataan oo hantida aad ka helaysaan meeshaan aad isugu geysaan inaad sidooda kala noqon kartaan dadku waa kala fakarkooda waa kala bedelanyaa oo dad waa jiraan wax ka tabci kara Haya, dad wixii ay haystaan helaan iska cunaya.
iska biilaayana waa jiraan waxba uga- ka hari
hadda midaanada qoraysa ee magaceed waxaa la yidhaahdaa burjuko caadiya burjukada caadiga waayo oo
maalinti ku- ku soo baxda maalintii imise xaba ayaad qortaa
adiga qofu waxbay qorta aniga maalintii waxaan qoraa afar xabo rag ugu dheereeya imise qoraan maalintii rag shan qore iyo rag lix qore iyo meelahaas waa qaybsan yihiin waa garta Ee, marka laga soo tago ee, burjukada waxyaabaha kale ee dhagaxa laga sameeyo maxaa ka mid a oo ah, oo la isticmaalo marka burjukadan laga soo tago
waxaa ka mid a adiga dabqaadka iyo feerada jirka lagu feereeyo iyo waxaasaasoo dabqaadka dabka lagu qaatay midka farshaxanka ahoo xoogaa lagu uunsaday iyo noocyadaas kalena waa jiraa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli waxaanu joognaa degmada ceelbuur Ee, qayb waxaanu booqanay dhagaxa lagu qoro haddaba qaybta kalena nin mas-uuliyiintiis ka mid a ayaa ee, nala jooga walaal magacaaga iyo bal ee, hawshaada cabdiraxmaan mare aale rolan suulanka ahay macnaha ragga oo dhagaxa eh, waxaa jira ka ganacsado oo macnaha raggaasaan ka mid ahay marka saas cafada uga shaqeeyaa adiga waa shay ilaahay macnaha uu nagu eh, hidaayestay oo aada u wanaagsan marka qayb kamid a ragga joogada aada- aada mas-uuliyiintooda kamid ah hahay dhagax maad qortaa adigu may kaa macnaha waa si kaa uga shaqeeya macnaha dee gacanta kama oro laakiin qaab kale uga shaqeeya farsamo kale ah oo qaab caynkee ah macnaha kaawadoo kale waan ka soo gadaa eh, raggaan u keenaa raggaas way qoraan marka adigu waxaad ahay qaybta een, dhagaxa la soo gooyo ayaad ee, maaragtay isaga rag kale ayo waxaad u kala iibisaa kasoo gooyo macnaha kaawada kasoo gooyo aniga kasoo gadaa ee, lacag kasoo baxshaa kuwa kale u dhiibaa ee, kuwaas haddana way sii qoraan igan lacag kusii siiyaa dad kalena kasii iibiyaa marka anigana qaabka u shaqeeyaa marka dhagaxa marka la soo gooyo ayaad soo iibsataa rag baad u geysataa way kuu qoraan oo burjukooyinay ka sameeyaan burjukooyinka markaa si iibsataa haa dadan kasii iibiyaa bulshooyinkaas bal ka waran ee dhagaxa iyo qaabka loo qodo iyo aqoonta aad u leedahay wallaahi ninka leedo waa qaababka loo qodo waxaa kamid a godka kuwa goda meel banaan laga qodaa ee, kabacdina ee, dhagaxa ee, qaybna waa laga helaa qaybna waa laga waayaa sida badan laakiin waa laga helaa meeshaas rag baa kasoo diyaariyo kasoo saara raggaasu masaarey aleela magacooda masaartii ku faagaan ee, raggaas marka waa kasoo iibsanaa ee, ragga kalena qurumaaliya leera iyagan way qoraan raggaasaa marka sida farsamada ugu dambeyso ay dhagaxa ku dhigaan oo sacnada ugu dambeyso markaasna dadka ganacsiga oo kasii ganacsado meel kale usii qaataa in laga sii asii qaataan oo idinka iibsada loo iibsadaa marka een, dadkiina ganacsatada ah maxay leegyihiin oo dhagaxan ka ganacsada wallaahi ma yara dad fara badan ka ganacsado iyo meelo badan loo qaadaa ee, wadanka oo wadamo badan loo qaadaa dibadda xitaa waa loo dhufiyaa carabta meelo badan loo qaadaa marka dadka ganacsada marka ma yara ee, inta ka shaqaysana hadda waa iyadana dad fara badan waaye marka ee, meeshaas marka waxaa waaye dhagaxaas macnaha qaabkaasaan u shaqaysanaa marka waa dad badan ka shaqaysta Ee, adigu marka ee, ganacsigaagu meel ma aadid een, rag halkan unbaad ee, ganacsigaaga ku kooban yahay adigu aniga haa meeshan oo lagu diyaariyo oo hadda aniga eh, ninka dhihi jiray meeshaasaan ku iibsada aniga hadda meel wax uma qaado halkaasaa laga iibsada dad badan kastama igu xiran marka dadkaasaa marka ka iibsadaa Eh, qaar lacagta inta soo shumaanay waxay dhahaan intaas ii diyaari waxaa marka qaabkaasaa marka uga uga shaqaysanaa oo macnaha aan uga shaqeeya aniga marka adiga een, ayagoo kuu diyaarsan baa lagu lagu yimaada laga iibsada waxaa laga iibsadaa haa.
qarashka ka soo xarooda ama dhaqaalaha ka soo xarooda dhagaxan ceelbur lagu qoro muxuu leegyahay wallaahi waa ninka leelado waa adiga waa lagu nool yahay oo eh, dad badanaa ku nool waxaa kasoo harooda marka waxaa waaye qofkan adiga sida uga shaqaysa macnaha xoogeed wixii maanta adiga ay qorato ay ku xiran tahay sidii macnaha qofkaas ay u- uga shaqaysato marka haddii kalluun wixii markaas iyadoo ay ka shaqeyso qaabka uga shaqeyso ay joornaantiisa ku xiran tahay haddii laba xabay qortay haddii shan xaba qosku joornaanti maan moogtaa marka waa qof bas oo ninka dhihi jiray markaas muruqdeed wuxuu markaas un leeyahay waa adigu waa- waa arrin oo macnaha muruq ku saabsan waayo xamaal camala ninka marka een, toban burjiko maalinta kuu qora imisuu kaa qaadanaya maya toban bir ku jo ninka hore lacag badan waa laakiin toban bir hadda nin hore ma jiri waa adiga adiga afar xabo saddex xabo manaasaa ugu badan marka ninka afar xabo qora imisuu qaadanaya maalinta adiga afar xabo ninkii qoraahu waa adiga adiga sideed doolar meelahaas waaye ninka la yidhahdo iyo toddoba doolar meelahaas waaye adiga qaymada meelahaas saas aan malaynaa hadda kula tirada kuma dhufan laakiin meelahaasay kaaga dhowdaa bulshada ku tiirsan noloshooda ku tiirsan tahay ama qoysas ahaan ama rag kaleba ha ahaatee maxay dhan yihiin oo magaaladan ama nawaaxigeeda ku dhaqan maasha allah dad fara badan waaye Ee, magaalada ee, hadda waa arag- ninka la yidhahdo macnaha haddii aa- aad aad soo dhex marta oo kale aad ka dareemi karta hadda suuqyadoo kale ragga dhallinyarada hadda meelaha oo kale ka fadhiisigooda ka dareemi kartaa hadda magaalada annaga aan ku noolnahay nin dhallinyaro ay meel fadhiya jirdiin fadhiyaa ma jiriba Ee, shaqadaas marka in bay aadaanba qof walba sidii waxa manac uga heshay ay uga uga shaqaysataa dhagaxsi qor Ah, marka dad fara badan ka shaqaysta marka wax- wax yar ma ahan wax kooban ma ahan marka dad ka shaqeynaya dad baadiye ka yimid iyo dad eh, magaalada kaga dhashay isugu jiraan mase waa uun reer magaala keliya والله meelo badan ay ka yimaadaan hadda dadkan baalada ku dhasha keliya maahan meelo tuulooyinka dhan oo hadda magaalada gobolka magaalada magaalada hoos yimaado ee baadiyaha ee ragga xitaa ariga iyo kooda ilaashada xitaa waa maray qac ka siiyay naftirkooda waa qortaa waa Eh, waaya qofka maanta yimaado oo socda ma waxay u badan tahay inuu isla markaba shaqo helo oo uu inta meel iska faagto dhagax kala soo baxo ee laga gato mise een, eh, arrintaas uma sahla والله ninkii hadda iska yaa maanta yimaado oo ninka la yidhaahdo waxay u badan tahay inuu helay u badan tahay waayo shaqada hadda shaqa qof hadda laga baryaa oo uma badna oo adiga dhulkan ilaahay khayrka waa ku shubay qof walba meelay ka xaarihii qofkii way ka helay qofna way ka weyhii say u badan tahay laakiin waa laga helaa ceel buur een, muddo dheer ayaa dhagaxan laga qodaayay ma waxaan dhammaanaynaa Eh, mise waxaad isleedihiin mar unbuu dhammaan doona wallaahi eh, hadda aniga hadda markaan hadda aan dhagaxanimahay waxaan hadda joogaan malaha labaatan sana camal hadda joogaa Eh, xilligaas waxaa la dhahayay dhagax waa dhammaan rabiyaa haddana weli sidiisa waay Ah, marka hore waad qori jirtay maa dhagax waa qor jira haa aniga marka hore waa qor jiray Eh, marka saasaan kusoo galay markii koowaad meeshii la qodi jiray godadkii labaatan sano ama soddon sano ama afartan sano ama konton sano kahor dhagax lagala baxay ma dugmin mise waa weli way af banaan yihin way duugmeen oo macnaha meel waxaa jira badan oo eh, adiga hadda waa qarni aan laga shaqeeya ay kasii badan xataa laga yaabaa meelo baabaa iska oo macnaha had- oo waa jiraan hadda oo dhulka ka mid noqday Eh, marka meel hadda iska dulaalin way jiraan waxaa waaye meeshan wax laga guro markaas oo waxba kama soo dhashaan waa laga sii tagaa meel kale oo iska bannaan oo weli la taabana laga helaa haddana ilaahay dadka siiyaa marka godkaas hadda oo hore loo- loo gurtay wax dambe hadda kama soo dhashaan lagama helo ma sahmisan oo dhulka dhagaxa ku jira ma- ma meedyan kontaroolanya mase hadba uun meel unbaad iska garaactan oo ilahay waxdan ka siiya والله ماشي شرط الى wax kaasi wax ka heli laakiin hadda meel waxa jirta hadda dhinac macnaha oo aan hadda magaalada hadda koonaheeda dhinaca laga raadinaa jira dhagax dhinac laga goobana way jirtaa marka saas ku sheegay ee hadda magaalada hadda aan joogno ee labada gees hadda meel hadda waxa la yiraahdaa dibir cad meel dibir madow baa la yiraahdaa hadda dhulka dibir cadka la yiraahdaa aan baa laga helaa dhagax sadda saan aragn ku aragno dibir madow aa laga la kama helna ha magaalada marka geeska hadda marka uga baxdo dhinacaas uga baxdo ku arki maysid qoraxda ka soo baxdo kale hadda qorax soo bax marka magaalada uga baxdo ma ku arkaysid Eh, magaaladan xoogaa yar maciishadeedu waxaad moodaa magaalooyin kale gobolka inay maciishadeedu inay yara kacsan tahay marka dadka qaar la sheekaysa waxay yidhahdaan nimankan dhagaxa ayaa lacag aan xisaab lahayn oo soo gashaho ninka wuxuu ku fikirayaa berri inuu lacagta haddana helay aad uguma xisaabtamayo lacagta marka shayga inta la yirahdo isaga iibsanaya taasina waxay keenaysaa in ganacsatadii ay ka faa'iidaystaan arrinta oo ay xoogaa ay kor u qaadaan maciishada ay hayeen arrintaas m- ma jirtaa maya saas eh, waxaa horta nin walba horta nin wax xisaabtan ma jiro nin walba wuxuu ku xisaabtamaya oo hadda nin bila xisaab wax isaga bixaya ma jiro laakiin eh, qofkii maanta eh, si uun eh, eh, magaalo hadda hadda aan joogno kale waxaa waaye in qofku waa shaqo tegay wixiina waa isoo helay marka berino waxaa waaye haddana waa kallo hadiisan dhiman meel niyadda ku haysa inay kasoo helayso saas niyad iskaas waa haysataa laakiin oo adiga macnaha xisaab la wax la yara ma jiraan laakiin eh, qofka qofka laakiin waxay ku xisaabtame eh, macnaha qof meel ku tiirsan waaye eedan ka warran marka aadaas ma wallaahi hadda ma sheegi karo aniga hadda waa ninka dhihi jiray wax bala xisaab dheeraad ma jiraan laakiin waxaa waaye eh, qofku laakiin waxaa waaye maantay way soo shaqaysatay birina waa soo helay saas niyadda ku haysaa oo qaabkaas meesha ka dhisan tahay waa laga yaaba marka taas inay fududahay.
saas nolol tiirs waa laga yaabaa bala xisaab waaye wuxuu dheer waa macquul
si fiican ninka marka maanta taga oo saaki shaqo taga oo si fiican u shaqeeya caawa muxuu lasoo hoyaadaya qarash wallaahi hadda waxaa waaye eh, ninka la dhihi jiray wax hadda jimaysan oo meel horta lagu jimaya ma jiraan qofka marka waxaa waaye hadda shaqada hadda shaqooyinka kale hadda waxay taa waxay uga fiican tahay maalintaa rabtan hadda way shaqaysee maalintaa rabtana waa iska jiifee control iyada ma laha shaqada xooga dib dhacda ma laha maxaa kugu dhaca maanta soo daahday Eh, shaqadaada maanta eh, jornaantigeeda waa lagaa gooyey ma laha Eh, shaqada waa ninka dhihi jira lagaa kansasareeyey oo waa soo daahda ama waa soo dib dhacda ma laha qofku marka maalintii rabtana way shaqaysataa maalintii rabtana waa way iska joogtaa miyaana jirin shirkad loo shaqeeyo oo oo kuula xisaabtamayo qofka mase qofka wuxuu un suuqa keensada un baa laga iibsada miyo waxaa waye qofka waxaad u dhibtaa kula xisaabtama laakiin haddaysan maanta isu joogin aysan ku imaan waxaa kula xisaabtamaa ma jiraan laakiin maalinta ay kula joogto waxay markaas ay- aad u dhiibtaa kula xisaabtamaya Aa, maalinta hadday maqan tahana maxaad u maqan tahay waxay ka dhacda lama dhaho nin bedelkiisa halala Aa, bedelkiisa leelaha hadduu xitaa iska baxo nin waxaa iga tagta shaqada xitaa lama dhaho dhagax meeshaan laga qaado xamar iyo meelaha la geeyo asigoo faagan uun ma jirtaa oo halkaa lagu sii qoro way jiraan ha rag kale oo farsamada wataa jiraan farsamadan macnaha waxaa waaye farsamo iyada kaa hari mayso haddaa rabta meeshaa rabta tag jaafkay kugu jirtaa adiga meesha marka aad ku aragto eh, dhagax waa ku toogaye ilaa sacan farsamada wataa marka way jiraan rag farsamada yaqaan oo hadda xamar oo kala jooga way jiraan xagga soo qorta way jiraan waxyaabaha marka lasoo tago burjikada waxyaabaha kaloo laga sameeyo dhagax maxaa kamid oo aad ka qortaan way jiraan ha dabaqaadaha jira farshaxan leera waa jiryaa feeradaa jira eh, ninka waxyaaba badan laga qoraa oo ninka leera farshaxan baan laga qoraa marka annaga wixii markaas noola diro qaabkaas aan u rabnaa la yiraa u qornaa waxay rabaa ha noqdaan si lamid a qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada ceelbuur ragga dhagaxleyda oo mararka qaarkood waxay qaataan duruus diini ah taas oo ay bixinayaan xubno ka tirsan maktabka dacwada ee degmada intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaynaa qaybta afaraad ee barnaamijka imtixaanaha ah ciwaankiisuna uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur insha allah intaanu qaybta shanaad ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hirdaweyna maxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye balgaalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceella helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkaya cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan cirifkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen